waxaa sharaf weyn noo ah inaan kusoo dhaweyno ambasadorka soomaaliya u qaabilsan u n ta mr keatin oo u kurgelayay hawlaha ay nala qabtaan u n tu m c h kan marka wuxuu miitaal u yahay hawlaha guusha laga gaaray oo oo ummadda wax u qabta wuu maray qol walba wuxuu arkay hooyooyinkii oo loo adeegayo ciyaalkii la tallaalayo kuwii hadda dhalay iyo dadka ay hawl hawsha u guutaan dadka hawsha siiyaan oo ah nood inay magaalada keliya tahay inay ummad meelo badan isaga timi inay u adeegaan aad baan ugu farxsanaha aad baan ugu mahad celinaynaa inuu arko baahida ol soo jirta meesha